Mashruuc Elbiyod iyo Dhererkiiriyada ka shaqeeya oo ay sukaalada hayaan dowlad goboleedka Galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo ay sidoo kale maalgeliyahayaan midowga Yurub iyo in la kafuliyahay deegaano ku sheltarsan gobolada Mudug iyo Galgaduud daafurka mashruuca waliba gubro ku hayay mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradaha arrimaha gudaha Galmudug tamarto iyo kheyraadka biyaha tan howlaha guud ee Galmudug iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha degmada Bahdo Maxamed Cabdullahi ayaan koreen ku hadli daafurka mashruuca runtii waxay noo tahay arrintaani arrin lagu farxo runtii wuxuu qaban doonaa sistamka soolarka laga hirgelinayo wuxuu hormari doonaa ganacsiga wuxuu hormari doonaa amniga wuxuu ka shaqayn doonaa wax kasta oo bini'aadanka baahidiisa ay ku jirto waxaanu soo ogaannay inuu nolosha muhiim u yahay maanta soolarku maxaa yeelay dadkaani maqribku markuu galo ayaa la kala xaroodaa waxaana keenayo sababaya waa mugdiga hadday mugdiga ka baxaanna waxay helayaan fursad ay ku ganacsadaan waxay helayaan fursad ay wax ku bartaan waxay helayaan fursad ay amniga qayb uga qaataan waxaan ognahay deegaamada laga hirgeliyey sistam soolarka waxay qayb weyn ka qaateen soolarku amniga maxaa yeele tuugga xunka tuugnacaska iyo khawaarijta ku dhuumaalaysata mugdiga uga faa'iidaysata dadka intuba wuxuu u yahay xayndaab gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimaha horumarinta mashaariicda iyo weliba samafalka doctor badar sheekh maxamed iyo ninishay ku hadli daafurka mashruuca runtii aadaan uga faraxsanahay inay qaydaro iftiinto inay ganacsigooda kor u kaco iyo inay nidaamka dowladnimada iyo iftiinka dowladnimada inay tahay deegaanada ka faa'iidaysta inay tahay aadaan uga faraxsanahay waxaan rajaynaynaa sidoo kaleeto ceelkana dhinaciisana biyo macaan ka faa'iidaystaan intaa kadib waxaan rabaa inuu mahad celiyo dowladda galmudug oo waqti adag gelisay ugu horeysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda howlaha guud oo runtii waqti badan juhdi geliyey sidoo kale waxaan rabaa mahad celiyo euda oo fursadan uga faa'iidaysay bulshada daafurka mashruuca oo sidoo kale ku hadleen mas-uuliyiin ku tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha yahay xiri agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug cumar cabdi maxamed programkan maanta aan halkan u nimid waxa uu ka kooban yahay solar system oo la gelinayo runtii daafurkii goobaad deegaanada kaydara bajeela iyo ceelhuur oo runtii aan u garana inaan meeshaan open cermonygii runtii aan ka samayno laakiin dhammaan saddexdaas meelood laga hirgelin doono hadduu ilaahay idmo iyo ceelbiyood loogu talagalay runtii in dadkan reer kaydaro ay ka faa'iidaystaan oo ceelbiyood loo samayn doono hadduu ilaahay idmo intaas ku kooban yahay barnaamijkan runtii waxaa ka shaqeeyay dowladda galmudug sidoo kale midowda yurub oo dhaqaalaha runtii naga bixinay asagona aada u mahadsan yahay deegaanadan sida gaarka ee mashruucan laku hirgeliyo iyo kumid ee deegaanka kaydaro oo hoosada degmada bahdo ee gobolka galgaduud